howlo gurmad dhinaca biyodhaaminta ah oo lagu gargaarayo kumanaan ruux oo u badan xoolodhaqati reer guuraaha iyo beerley danyar ah ayaa ka soconaya tuulooyin badan oo u dhexeeya degmooyinka baardheer iyo ceelwaaq oo ah meelaha ugu daran ee biila'aanta sida daran ay u saamaysay bilihii lasoo dhaafay waxaana hawshan gurmadka biyodhaaminta ahna ka wada deegaanadaasi hay-ad samafal waddani oo lagu magacaabo saado tuulooyinka ugu daran ee laga bilaabay gurmadka biyodhaaminta ayaa waxaa ka mid ah giriley cawsqurun daarasalaam daadshimbir dayacgaroon doomadheer meri kurbes difayow jambile iyo weliba dhulka miyiga ee ku teedsan tuulooyinkaasi oo dhammaantoodba ahaa deegaanada loo kala cararay biila'aanta oo ay ku barakaceen kumanaan qoys oo u badan xoolodhaqata reer guuraah aar maxamed maxamuud oo ah guddoomiyaha deegaanka giriley oo la hadlayay warbaahinta wadajir ayaa sheegin xaaladda nolosha dadkii duunyada ilaa labaiyo toban tuulo oo markii hore taagneed meel halis ah ay haatan soo hagaagayso isagoo sheegayna maalin kastaba in la gaarsiiyo tuulooyinkaasi ilaa afar booyadood oo biyaha taasina waxay wax weyn ka tartay nolosha dadka iyo duunyada isagoo dhinaca kalena sheegay dhibaatooyinka biila'aanta ka taagan deegaanka giriley inay sababtay maalmihii lasoo dhaafay in cudurka shubanbiyoodka uu ka dilaaco giriley nawaaxigeedan waxaan u dhintay ayuu yidhi ilaa afar carruura waxay ka wadaa dhul baaxad weyn leh oo ilaa iyo mataqaanaa meesha la yidhaahdaa geriley awfurum daarasalaame meesha la yidhaahdaa doomadheere dayacgaroon daad shimbir dhul badan bay ka wadaa biyodhaaminta biyahan si fiican bay noogu keeneen maadaama hadda inaga haqabtirin oo ilahay baa haqabtilageeda inaga haqabtide hadda noloshooda hadda markii aad fiiri dadka noloshooda hadda markii aad fiirisa noloshooda hadda dad oo abaar soo mara laba sano abaara joogay weeye markii ay tahay mataqaanaaye biyodhaamintana dadka hadda ilahay wax kaabidala ma wada kaafisa laakiin inta adigoo xoogaha sidii hore waa la dhaamaa nolosha way iska adigin dadka waxay ubaahan yihin laba sano abaar ay joogay raashin bay ubaahan yihin daa way ubaahan yihin waxay ubaahan yihin biyo oo basansi oo ku wada filan bay ubaahan yihin saada maaday ka kaatay way fiicantay inta atiirkeeda way noo xarbisay laakiin weliba hadda waxay ubaahan yihin dadka waxqabad kaloo balaaran bay ubaahan yihin waa gartay waxaad sheegtay in hawsha gurmadka biyodhaamintu ay u socoto sidii loogu talagalay islamarkaana dadku inta badan ay biyaha heleen markaa biyahani dabcan booyada ayaa lagu keenayaa markaa ma dhanka soomaaliya ayaa laga keenayaa mise dhinaca waddanka biyahaas waxaa laga keenaa ilaa dhinaca kenya boqol iyo labaatan kilomitr ilaa wajera ilaa konton kilomitr oo kontona labadaas qayboodaa laga keenaa mataqaanaa booyadaha meeshaas ay ka keenaa
dadka hadda loo samaynayo gurmadka biyodhaaminta markii hore halkii ayay biyaha ka heli jireen biyo ma jirin waagii hore biyahaas waxaa laga heli jiray mataqaanaa annagu ninkii tabar taata dadkanta tabarka yaraa waa iska carareeno mataqaana adeega gartay dowladda kii aan la hadalnay dowladda markaan la hadalnay waxaan nidhi dadka shacabka xoololeyda noo qaada xoololeyda waa isku guureen dadka kaleeto ma iska guurada mataqaana tabarta yaraa kiyayn galeen markay kenya galeen dadkii kaleeto joogay ama ganacsada ahaa ama mataqaana garasa fiican utirinayi markaa booyad shiba kale waa isku leeleexday booyadaa la shubtay markay shubteen mataqaana booyadaas aan jira kuwa tabarta yiraahana mataqaana qaana kenya gale xoololeydan kenya galeen annagaa galaan dowladda kenya waxaan ku dirbataan dadka inaad noo qaataan maata sida riba konton qoras xalaar mataqaana indhaaki meel la yidhaahdo ilaa iyo dhulkaasoo dhan ba kenya dhexdeeda mataqaana ay ka agjiran dad waa tahay guddoomiye maxaa ka jira warar ka sheegaya in shuumbiyood uu ka dilaacay deegaanka giriley islamarkaana ay u dhinteen afar carruur ah adigu hadda dadka waxaa jira shuumbiyood baa dilaacay shuumbiyoodkaas mataqaana waxaa ka mataqaana uu ka dilaacay soonka giriley mataqaana meesha la yidhaahda dayacgaroon iyo inta ka dhexaysa giriley afar cali baa jirta shuumbiyood kale waxaa keenaysa meesha hadday biyaha ku yar yihiin oo mataqana biyaha hadda ku filan ayna jirin hawsha gurmadka biyodhaamintu sidii loogu talagalay ayay u socotaa waxaana maalmihii ugu dambeeyey biyahaanu gaarsiinay dad ka badan ilaa lix kun iyo siddeed boqol oo qoys oo u badan xoolodhaqato iyo beerley danir ah waxaana karaynay ilaa labiiyo toban booyadood oo maalin kastaba gaarsiiya biyo tuulooyinka ugu daran ee biilaanta ay ka jirto muddo bil ah sidaasi waxaa erga u sheegay xuseen cali sheekh oo ka mid ah saraakiisha ururka samafalka saado si kastaba arrintu haatay hawshan gurmadka biyodhaaminta ee haatan ka socota deegaano badan oo ka tirsan gobolka geda ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli weli qaybo ka mid ah gobolka ay ka jirto baahi aad u daran oo dhinaca biyaha ah axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere